جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin heynana waxaa ka mid ah dagaalo iyo qarxo khasaar lagu gaarsiiyay cadowga allaah ee ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda eritereya ayaa si adag uga jawaabtay hadal ka soo baxay dowladda xabashida etoobiya xilli ay kasii darayso xiisada labadaasi dowladood saraakiil ka tirsan maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ee lagu dilay weerar ay fuliyeen ciidamada shiicada ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa qiray in kooxdiis aysan ahayn dowladdii la rabay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga baay bakool iyo jubbada hoose ee ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qiibiyey wilaayaadkaasi munaasabad lagu caliimasaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gedo جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo khamiisa taariikhun ku beegantaha soddonka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaalo iyo qarxo khasaar lagu gaarsiiyay cadowga allah ee ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya aan ku horumarna wilaayada jubbada hoose waxay mujaahidiintu ay saaka weerareen maliishaadka murtadiinta ee ku sugan halka loo yaqaan laga deegaanka boolo xaaji ee dhaca dowlaadka magaalada kismaayo waxaana halkaas ka dhaca dagaal culus dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu ay howlgal qarxa ka fuliyeen deegaanka koofgudud buray ee hoostaga magaalada baydhabo qarxaas oo lala beegsaday maliishaadka ridada inta la xaqiijiya waxaa qarxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee weerar qarax waxa ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ka baxay deegaanka danow kuna sii jeeday dhanka magaalada muqdisho howlgalladan ayaana ku beerayaa camaliyaadka kala duwan ee mujaahidiintu ku naafeenayaan cadowga allaha shareeca la diriirka ah dowladda eritereya ayaa si adag uga jawaabtay hadal ka soo baxay dowladda xabashada etoobiya xilli ay kasii darayso xiisadda labadaasi dowladood walaalkan yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya dowladda eritereya ayaa si adag kaga soo jawaabtay eedayn ay u jeedisay dowladda etoobiya oo ah in ciidanka xukuumadda asmara ay xasuuqyo ka geysteen gobolka tigray ayna weli ku sugan yihiin halkaasi qoraalka ka soo baxay eritereya ayaana lagu sheegay mid kicin ah falalkan raqiiska ah ee foosha xun waxaa keenay siyaasado xaasidnimo ah oo xididaysan oo kicinaya kala qaybin si ay uga sii daraan dagaalka baahsan ee socda dhagarqabyadan foosha xun ayaa maalmahan lagu soo nooleeyey qaabab iyo noocyo kala duwan eritereya looma soo jeedin doono sida ay ahaa jirtay weligeedba faldembiyeedyo xunxun mana aqbali doono eedaymo aan waxba ka jirin oo ay wadaan kuwa doonaya inay sumcadda ka dilaan eritereya ayaa lagu yidhi hadalka ka soo baxay eritereya taliyaha ciidanka etoobiya birhano julac ayaa maalmo ka hor sheegay in ciidanka eritereya ay xasuuq ka geysteen waqooyiga etoobiya hadalkaas oo dabka ku sii shiday xiisadda asmara iyo adis ababa maalmo ka hor ayuuna abiy axmed eritereya ugu goodiyey dagaal la mid ah kan khaza aada buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa saraakiil ka tirsan maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen ciidamada shiicada sida uu ku faahfaahinaya warkaasi walaalkan ilyaas cabdulaahi waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo warramayaa in maamulka gumeystaha yuhuudda uu la kulmay khasaare xooggan kadib markii laga dilay saraakiil ciidan oo muhiim u ahaa kuwaas oo ku sugnaa xadka dalka lubnaan ururka shiiciga ah ee isugu yeera xisbullah ayaa fuliye howlgal qorshaysan oo sida uu sheegay ahaa mid ka hortag ah kaasoo ay si gaar ah ugu bartilmaameedsadeen saraakiil kumandos oo qiimo gaar ah ugu fadhiya xukuumadda isugu yeerta israa'il maamulka yuhuudda ayaa halkaas ku waayey ilaa siddeed sarkaal war saxaafadeed uu soo saaray saacadihii lasoo dhaafay ayuuna ku caddeeyey jiritaanka xogaha sheegaya in saraakiil muhiim ah ay ku waayeen weerarkaas oo saacadihii lasoo dhaafay ay kala kulmeen ururka ku daaban xukuumadda tehraan waxaa sidoo kale lagu xusay war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka yuhuudda in ragga halkaas ku baxay ay ku jiraan ilaa saddex sarkaal oo ay darajadoodu gaarsiisanayd gaashaan leh iyo laba kale oo iyagana darajo ahaan ahaa kabtan warka ka soo baxay ciidanka sahaayinada ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in weerarkaas ay ku dhaawacmeen ilaa toddoba sarkaal oo kale kuwaasoo aanan weli warbaahinta lala wadaagin darajooyinkooda middan ayaa lagu tilmaamay weerarkii ugu culsaa ee uu maamulka yuhuudda ku waayay saraakiil intan la eg misna qiimo gaar ah ugu fadhiyey kaas oo ay isku fara saareen ururkan isugu yara xisbullah tan iyo sannadii labada kun iyo lixdii ra-iisul wasaaraha kooxda ardada soomaaliya ayaa qiray in kooxdiisa aysan ahayn dowladdii la rabay walaalkan marwaan maxamed ayaa inoo haya warkan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murse xamse cabdi barre ayaa ka hadlay taagdarada dowladdiisa iyo dhaqanxumada maleeshiyaadka riddada isagoona ka dhawaajiyay inaysan fara ku hayn dowladdii ay u baahnaayeen murse xamse cabdi barre ayaa sheegay mar uu ka hadlayay xaflada xilka loogu kala wareejinayay taliyii hore ee booliska riddada iyo taliyaha dhowaan xilka loo magacaabay in dowladdiisu aanay ahayn dowladdii la rabay islamarkaana aysan xitaa hayn dambihii laga sugayay inay qaaddo isagoo ku tilmaamay dowlad qufacaysa oo xanuunsan ra-iisul wasaaraha riddada ayaa sidoo kale sheegay in askariga ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee aflagaadaynaya bulshada dhaqanxumona la imaanaya ay ka dhigan tahay in dowladduna ay dhaqan xun tahay waxa aan ku sugannahay marka nooca aan ku sugannahay oo qufaca iyo xanuunka ah noocaas ma aha noocii caafimaadka qabay inaan ku kalso noocaas ma doonayn waxaan rabnaa meeshaa aan joogno iyo noocaan nahay qofka ku kalsoon ee soomaaliga ah ee raba dowladnimadu say hadda tahay inay ahaato qofkaasi ma doonaayo in waddankan uu dhaqaaqo ma rabo waa in aad ka biyo diiddo noocaan hadda nahay qof kasta oo soomaaliya oo ku kalsoon noocaan hadda nahay inay tahay the best wallaahi meeshii u fiicneedaan maraynaa qofkaas meel uma socdo waa fadhid inuu meel gaarana ma rabo aragtina ma laha meel u socdona ma laha maxaa jira markaad fiirisood qiimayso intaynaan waanan ka horsaanahayn oo hadda soo rartood maanta soo dejiso waad garan kartaa dadku sida la isu bedelay iyo meesha la maraayo iyo halka la maraayo marka micnaheedu ma aha in aynu wax kastoonu yabyabannay hadda inaan fiicannahay ma aha maynaan gaarin wixii fiicnaa kuma dhowin haddii uu askarigu dadka caayo haddii uu askarigu naxariis darro kula dhaqmo dadka haddii askarigu ama booliisku askariga booliiska ahi uu dhaqan xumo la yimaado dowladdu way dhaqan xun tahay dowladdu dadka caydaa dowladdu way naxariis daran tahay dowladdu wataa asagaa dowladdii ah hadalka ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli murtadiintu ay marayaan halkii ugu liidatay islamarkaana xukuumadda xamse cabdi barre ay noqotay mid faashil ah oo dhan walba ka liidata fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga baay bakool iyo jubbada hoose ee ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey wilaayaadkaasi haddii aan ku horumarno wilaayada bakool waa kan walaalkan cabdilqani maxamed in ka badan boqol iyo konton qof oo ka mid ah bulshada degmada rabdhure iyo deegaanada hoos yimaada ah oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool iyadoona qaar ka mid ah dadkaasi la siiyey min hal neef oo geela halka kuwa kalena ay heleen min shan neef oo ari ah dadkii fuqarada iyo masaakiinta isugu jiray oo ka faa'iidaystay sakada xoolaha ee degmada rabdhure ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona ka warramay dareenkooda farxadeed una duceeyey mujaahidiinta
anu magaaga dherhaw maadmaanur may ka suugnaa degmada rabdhuur ogeeka hanuunsa sharaflesa nidaam ee walinka dhiibi may laka dhiibay meelo oo laku kumaayo degmadaas afgooy ilaa qura'adla sadabuurad wardhujiiley boodan lagalay intanna nakukooy oose nidaam ee walinka dhiibi geeka irinka sida afar shan ilaahay marsheeda linka qaadi gaala saas ey alxamdulilah ilaahay ka mahadsan alxamdulilah ilaahay gaalada noo korweel muslimiinta ilaahay guulay anoo eedin salaad abdiraxmaan eh maysinga daayay ini daagsage alxamdulilaahi shabaab geeka masaakin badan rabdhuur alxamdulilaahi ini i hoole kaseedi amarilaanki walan badlaawo naayegna kataajiri kankeleena amarilaahi geenga jare aduutfay laheli irinka sede sede afar shan gaalgooni ku eyiri ini lika dhiibi alxamdulilah ilaahaya ka mahadsan masaakini geeka noolati rabdhuur ilaa saadin saaka madiwaa ka baryaa i saadin hati la rooga maala la dhiibow haaye kowna mahrooga wabilaahi towfiiq degmada rabdhuura geeka ya roogna laka geebi ahaaye zeke omay buu ahaa oo muslimiinta ka geebi ahaayan maarina erin horeyalin geebi hatana gaala ibisiisakajar ilaahay mujaahidiinta galanteo korkuweela waa alugo afar jare yaha oo dhow ilaahay mujaahidiinta galanteo korkuweela dadkii laku qaadin ilaahay jarsho ilaahayse cabdullahi mid maad yaraa dheere deegaanka rabdhuur may zekadhiisiyaa degmada rabdhuur sedana fering ee dhisi hatugu hor hor magaadan ilaahay ka mahasani geekaa dhisi maasha allah iyadan ka faraxsan boqolkiiba boqol ilaahay haneen qaban qaabiya ka mahassan mujaahidiinta intii gaalada adhi jibiyo mujaahidiintana galanteo kor adlikuweel aashu barisa dheere deegaankiina eel dheerow alxamdulillah alhamdulillah degmada rabdhuuri kooy hooli miidhananaysay sedene fadhiisay alxamdulillah ilaahay yaa mahadle ilaahay mujaahidiinta galantay u korkaweel gaalan adla baabi'i taasaan ka do'aya mujaahidiin meel biroogan isaaq ibraahim maxamuud ali ara deegaanka waar odoya ku kooy rabdhuurnuwarow muslimiinta irinkii zakaawaadka isiyaayan sedinaf irin eeliisi alxamdulilah tuma alxamdulilah tantiitiyan imrideerab alihinin kism inta ingaadaneen imrih kagaadaan alihisi cunun walaagi haganlahayni oo muslimiinta kusugudaaniyanisiyan yoonu walaagi ilaahay kiironya muslimiinta inisiyan fadaayanga aragda adanisiyan waajibaad yoo gududeen alxamdulilah islaamka alihii guulay gaaladana edowkana alihii jibi magacaysan gaayimaad karaliyareey degmadii rabdhuureroga geeka maalfayl badan erin i gaadha yana nasii mujaahidiintana siida ilaahay barakaaya alxamdulilah geeka rooya taal rabdhuur ana mayli isiyay sedin riyaad fafa'el isi saa yadha isi ilaahayanka mahadiina mujaahidiinta an do'aayan ilaahay wiinahay galantiyati koreyta kaweela ilaahay wiinahay barakaaya ilaahay gaalanoo jibi gala ali jibi qaybinta sakada xoolaha nool oo maalmihii lasoo dhaafay si dardar leh kaga socotay degmooyinka wilaayada bokool ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro isugu jira waxaana maalmahaas oo aadan idiin soo gudbin doonaa goobo kale oo laga qaybiyey mashruucan aad buu mahadsan walaalkeen cabdilqani kaasi ahaa dhanka wilaayada baay waxaa warbixintan walaalkeen abuxasan uu ku eegayaa sako qaybin ay wilaayadu sameysay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baci waxaa ka soconaya qaybinta sakada xoolaha nool oo la siinaya fuqarada iyo masaakiinta ku nool wilaayada waxaana mashruucan qaybinta sakada xoolaha nool ka faa'iidaysanaya kumanaan fuqaro iyo masaakiina wilaayada islaamiga ee baci ayaa saacadihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool ka qaybisay degmooyinka ufurow iyo labaatan jiro oo ka wara tirsan wilaayada islaamiga ee baci ku dhowaad laba kun oo masaakiin iyo fuqaro ah ayaana mashruucan ka faa'iidaystay kuwaasoo ay ku jireen dad waayeella ah iyo kuwo curyaamo ah intaba idaacadda islaamiga andalus ayaa la hadashay qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey degmada ufuro waxayna ka warbixiyeen xoolaha la siiyey iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray ma ang mahadnaqaana ilaahay ang mahadnaqaana kabacdeen mujaahidiinta ang mahadnaqaana iringananasi an horta naftay masaakiin haygalkoo jiifayhe maaraneeda maqaaqay day li weeri lan allahu lanki ha i weeri ilanki ha dhaba buli walaa dhamba ma ang mahadnaqey boqol iyo shan iyo afartanka mahadnaqey degmada ufurow yo irin la iisay aan mahadsanno ilaahay aan ka mahadsanno geeka irin badan ala neeqaydi alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan mujaahidiinta beelbaroogda may dhanaa guud allaha sii gaalana allaha neeqidi wahuna wadankaan allaha neeqi gobol aaran oo caafimaad dhalna ilaahayna siisid degmada ufurow roog bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin anoolna rabo magaalay saxabsan aadan oo ka nool degmada furow ganansi naf geeli alasi geeli zakawaadta nafu gaali alasi ilaahay ka maxadsan sumaanta ku baxad mujaahidiinta ka maxadsan ilaahay mujaahidiinta galabti waxaa galan ilaahay hajiy dhanka degmada labaatan jirow ayaa sidan oo kale looga qeybiyey sakada xoolaha nool waxaana dadka la siinaya xoolo isugu jiray ari iyo geel waa kuwan qaar ka mid a dadka reer labaatan jirow oo arrimahaasi ka hadlaya
maxamed cumar maxamed waxaan joogaa degmada labaatan jirow maasha allah degmada labaatan jirow hoolihii zekida la qeybinayo arig waa la qeybiyey geelaa la qeybiyey maasha allah need need geela la isgeey ilaahi subxaana watacaala ee ku mahadsan walaayada islaamiga ku mahadsan marka insha allah intaas waay maasha allah waa faraxsanahay laga hela aad iyo aad u faraxsanahay dadka shacuurtooda maasha allah waay iyadoo zekadii la qeybanayo oo walaayada islaamiga maanta laga qeybanayo labaad jirow dad badan oo masaakiin ah hoolalasi waa faraxsan yihin maasha allah anas cabdullahi maxamed waxaa labaatan jirow leew alxamdulilah meeshan leexna ku dhiibi geedka ilaahay kamahsan ma goaca muslimiin badan masaakiin badan iyo hoolo dhanka geeli majaahidiinta fadhiga iyo maybuantaasi kelin iyo cunno badan helkel ilaahay maybuaca diinkalinjiyaadi maybuaca aduug noodii maybuaa muslimiinta galantiya qorkuweel gaaladan hoosingidi mayaca mahadwiin oo ilaahay lagmahadyaw suma madaasbacdi jeema mujaahidiinta lagmahadyaw yataa
maxaa lagu siiyey adiga almaylisey halan jaralaysin
maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale sakada xoolaha nool looga qeybiyey deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay waxaana ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah jubbada hoose saka qaybinta ay ka faa'iidaysteen fuqarada ee masaakiinta waxaa warbixintan ku eegaya walaalkan abu ayman dhowrkii maalin aynu soo dhaafnay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa si dardar leh kaga socday fulinta rugniga saddexaad ee tiirarka islaamka kaas oo ah sakada xoolaha nool oo kol hore maamulada islaamiga ay kaga soo qaadeen dadka uu nisaabka xoolahoodu gaaray haddana lagu celinayo inta uu allaha kitaabkiisa ku amray in la siiyo dadka waxaa la siinaya xoolo sako oo isugu jira geel lo iyo ari degmooyinka sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri ee jubbada hoose ee laga bixiyey sakada xoolaha nool waxaa ka mid ah degmada dhobley halkaasoo dad tira ahaan gaaraya afar boqol toddobaatan iyo lix qoys la siiyey sakada degmada badhaadhe oo ka tirsan dhulka jowre waxaa sakada la siiyey boqol iyo labaatan qoys oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin sidoo kale degmada xagar waxaa sakada la siiyey boqol iyo labaatan qoys oo ka faa'iidaystay saka qaybin maamulka islaamiga ee degmadaasi uu ka sameeyey halkaasi halka degmada afmadow oo sakada xoolaha lagu qeybiyey deegaanka weelmaarow laba boqol afartan iyo laba qoys sanadkan la siiyey sakada waxaana guud ahaan afartaasi degmo ka faa'iidaystay dad kor u dhaafaya sagaal boqol iyo konton qoys qaar ka mid a dadkii la siiyey sakada xoolaha nool ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus bismillaah bashiir booli ibraahim waxaan ku noolahay deganahay degmada xagar maantan waxaan joognaa meeshii xoolihii sakaawaadka maamulka jubbada hoose sakaawaadkii baan maanta qaadan haynaa aniga bashiir booli ibraahim waxaa i gaartay qaalin geel eh waddankayga iyo deegaankaygana waa degmada xagar Ma- maamulkaygana ikow waa sekadana ikow ah waxaana joognaa waxaan ku deganahay degmada xagar maamulka jubbada hoose ayaana maamulkayna ah is ilaahay nabad iyo barwaaqe iyo nolol wanaagsan hagu geysay baa ilaahay ka rajaynaynaa farxaddayga waa aad bay u wanaagsan tahay farxaddayga waa fiican niyadayga aad bay u fiican maasha allah xag ilaahay iyo xagga maamulka waa aad baan ugu niyad furnahay ugu niyad fiicannahay deegaankaanina waa meesha
سعادة عبد الله علي degmada xagar afar neef oo are ah maamulka maamul degmada sakaawaadka islaamka alxamdulilah ilaah ku mahadsan aadaan u faraxsana maasha allah maxamed cabdi cabdulaahi waxaan joogaa weelmarow sakaawaad baan soo doontay afar neef oo adhayaa laysiiyey maasha allah alxamdulilah ilaahay mahadi aad baan u faraxsana waa tii ugu horreysay oo laysiiyo insha allahu tacaala allah i barakeeyo sanadka dambena waxaan rajaynayaa in afartan neef ay ii tirmaan wax ka bixiyo xasan koolla cabdi waxaan ka imaaday afmadow waxaan u soo kacay walaayadaas xoolaha ay bixin sakada ah lo baa la i siiyey ilaahayaa ku mahadsan muslimiintaa ku mahadsan walaayadaa ku mahadsan marka waan ku faraxsanahay ii koo waay weligay haddaa iigu horraysa farxaddayda alxamdulilah ilaahayaa mahad iska leh nin maskiin ahoo curyaan ahoo waayeel ahaan ahay siddeetan jir ah alxamdulilah ma si walba wax la boobaa iyo wax la dhacay ma ogi wax sidaan hadda nabaddan lagu qaadanayo ma lama kulman alxamdulilah ilaahayaa mahaddaa iska leh magacayga waxaa la yidhaha cabdulaahi cabdimayow afmadow waan ka imaaday toddobaatan iyo toddoba sanaan jiraa waa marka ugu horreysay oo walaayada waxay qaybinaysay aan soo doon waxaa lai siiyey lo ah waa ku faraxsana ilaahayaan ku mahadayaa walaayadaan ku mahadayaa waxaan joogaa weelmaaro magacayga waxaa la dhahay salaada dhuwa cabdi maasha allah walaalaheenna aanu imaana waa ina sharfeen kor allaha ka yala cadowgoodana allaha joogi afar nafo arayaa laga siiyey waa markii u horreysaa aan imaado meeshan maasha allah si fiicanaa noola soo dhaweeyey maya ree afmadow waa nahay aa afmadow ka imaada maasha allah jawi degan jawi degan iyo kala dambeen wakaasoo aad bay maxay ahaatay u kala degan tahay si nidaam leh ayaa wax lagu maamulayaa wakaasoo maasha allah maasha allah mahaddaasna ilaahay u sugan tahay degmooyin qaar oo jubbada hoose ka tirsan ayaa weli harsan kuwaasoo dhankooda la gaarsiin doono dadka muslimiinta sakada xoolaha nool maalmaha soo socdo insha allah munaasabad lagu caleemasaaraya nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gado munaasabadan oo si heer saraa loo saagaasimay islamarkaana ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado ayaa waxaa nabadoon ku dooranaysay beesha maxamed amaareer ayna barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah waxayna ka dhacday deegaanka dhase oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada gado ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh maxamed bishaaro ka mid ah culimo udiinka beesha maanta meesha fadhido camalkan socdo dad buu u baahan yahay dadkii aad camalkan ku yeelan lahaydeen berri ummaduhu maartay maxaan kura waa tartami xag aakhirana waa loo tartami xag adduunyana waa loo tartami xag aakhiro waa loo tartamaya oo waxa weeyaan camalkaani waa camal aakhiro waa camal ninkii wax ku yeeshay ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa uu darajo iyo manqaba ku leeyahay waa camal ninkii ilaahay subxaanahu watacaala u doorta wayattakhida minkum shuhadaa qofkuu ilaahay doorta camalkan isagoo ku jiro shahiid ah ilaahay subxaanahu watacaala wax ka badan toddobaatan qoyso ahalkiisaa ilaahay ugu dembi dhaafayo beesha maxamed amaareere waxaa laga rabaa ilaahay baan rumayno keliya laga yeeli maaye inay camalkan jihaadkee socdo maartay maxaan ku rahdaa garab u noqdaan beesha maxamed amaareer ayaa soo saartay bayaan ay ku midaysan yihiin kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah kow beeshu waxay dooratay nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah beeshu waxay ballan qaadaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga af iyo mujaahidiinta insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka shareeca la dirirka iyo dhaqaale burburinta ee uu wada xasan gurguurta iyo kooxdiisa sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay nabadoonka hore ee beesha isagoona sheegay inuu xilka ku wareejiyey nabadoonka cusub iyo nabadoon daahir cali cusmaan oo ah nabadoonka cusub ee dooratay beesha maxamed amaareer oo sheegay inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka anigoo ah nabadoonkii hore waxaan in caddaynaya inaan ku wareejiyey daahir cali cismaan oo suldaanka beesha oo cusub anigu saasa maxaan ku rahdaa dexilkii ugu wareejiyey anigoo maxaan ku rahaa raalli iyo muwax ku ah yaa waxaan in caddaynaya inaan walaalkaas ku wareejiyey daahir cali cismaan warsoo kitaabka ilaahay inaan inku xukumo diyaar uma tihiin allaahu akbar allaahu akbar intaa kadib waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay idmo in aan ku dhaqo beesha maxamed amaareere kitaabka ilaahay sunnada rasuulka waxaa kaleetoon ballan qaadayaa haddii ilaahay qadara inaan jihaadka ilaahay u istaago aniga iyo beesha allaahu akbar
gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal ayaa isagana ka hadlay munaasabada waxaan leenahay nabadoon beesha ilaahay subxaana watacaala maanta uu ku makaniyey ballantii maanta meeshaan aad ka qaadday inaad shareecada islaamka ku maamusho cadaaladdu shareecada islaamka kitaabkunbay ku jirtaaye ilaahay subxaana watacaala ha kuu fuudeeye waxaa weeye taasaan kala dardaarmayna beesha waxaan kala dardaarmaynaa wixii maanta aad ku hadasheen oo aad tiraahdeen maanta waa ballan qaadnay waan garab istaagaynaa waan dooranay shareecada islaamka ha nugu dhaqo aad tiraadeen ilaahay subxaana watacaala uga baqa ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan beesha waxaan ugu baaqaynaa aljihaad fii sabiililah haddii la yidhi shareecaan ku hogaaminaya shareecada maxay u baahanta wax lagu difaac soo maahan ana insha allahu tacaala waxaan hortiina ku wareejina oo siinayaa laqib kitaabkii qur-aanka waan ku wareejinnay qorigii booshkii waan ku wareejinnay raayadiina waa ku wareejinnay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa beesha inuu ilaahay beel mid barwakaysa ka dhigo mid ilaahay diintiisa dufaacda ilaahay inuu ka dhigo kulankan xafladda ay nabadoonka cusub ay ku dooranaysay beesha maxamed amaareer ayaa qaybka kulamada wilaayada islaamiga gedo ay la yeelanayso beelaha daga wilaayada iyadoona beelaha ay ku tartamayaan ugaas ama nabadoon ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka warkay subaxnimadanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu